madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa socdaal shaqoo ku tegay waddankaasi etoobiya kadib markii madaxweynuhu uu martiqaad rasmiya ka helay ra-iisul wasaaraha waddankaasi etoobiya madaxweynaha somalilan oo ka dhoofay madaarka caasimadda hargeysa ee cigaal international airport waxaa ku sii dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici xubno ka mid ah golaha wasiirada golayaasha sharci dejinta salaadiin iyo waxgarad kale oo ka mida guud ahaanba somalilan iyo taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qarankan jamhuuriyadda somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo kula hadlayay saxaafadda dalka qolka nasashada ee madaarka caasimadda hargeysa ayaa waxaa madaxweynuhu uu sheegay in safarkiisani uu ka dhashay martiqaad rasmi ah oo uu ka helay ra-iisul wasaaraha waddankaasi etoobiya madaxweynaha oo ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
waxaan u ambabaxayaa dalka aynu walaalnahay ee etoobiya waana ka helay martiqaad rasmi ah halkaasoo aan kula kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dalka etoobiya waxaa inaga dhexeeya xidhiir deer oo soo horjeedana xagga iskaashiga nabadgelyada ganacsiga isu socodka labada shacab waxaana waana dowlad waxaana dowladahaan ku faraxsannahay xidhiirka wanaagsan ee naga dhexeeya dowladda federaalka etoobiya waanu jecelnahay inuu sii xoojino madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo oo ka hadlay shirka somalilan iyo soomaaliya ayaa waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu farta ku fiiqay in xukuumadda somalilan ay mas-uul uga tahay qarankan hagidda siyaasadda guud ee qaranka islamarkaasina wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ay xukuumaddu awood u leedahay waxaanu uga digay cid kasta oo aan ka mid ahayn xukuumadda somalilan oo si gaar ah iyo si dadba labadaba ula kulma amaba isugu daya in ay ka hadlaan arrimahaasi in loo aqoonsan doono mas-uuliyiin baalmaray sharciyadda dalka mas-uuliyiinta qaranka waxaa loo doortay oo shacbigu u doortay oo ummadda u dooratay dowladda somalilan bay u dooratay mas-uuliyadda cidda ay u muuqato ay u aragto inay kaxaysato ayay kaxaysanaysaa cidda ay ka tegaysana way ka tegaysaa mas-uuliyadda iyo xilku wuxuu saaran yahay dowladda somalilan wasaaradda ummadii shacbiga u doortay cid aan loo doorin mas-uul kama xukuumadda somalilan iyada ka mas-uula hagidda qorshaynta hogaaminta iyo go-aan ka qaadashada arrimaha siyaasadeed ee qarankani leeyahay gudo iyo dibadba dastoorka jamhuuriyadda somalilan wuxuu waajibinayaa mar walba cidda loo soo doorto talada qaranka ee kalsoonida shacbiga ku yimaada inay tahay ta keliya ee ogmin hogaaminta guud ee qaranka wadahadalka xukuumadda somalilan ay leedahay la leedahay soomaaliya waxaa ka mas-uula oo xilsaaran xukuumaddan aan madaxweynaha ka ahay ma jirto mana jiri doonto cid mas-uuliyad sharci aan lahayn inay si toos ah iyo si dadantoon midna ay u gasho ciddii isku dayda inay gacandhaau gacan dhaafto xukuumadda oo saameyn ku yeelan ku yeelan kara qaranka waxaa loo aqoonsanayaa in dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka ay tallaaba u taalla ay baalmareen sidoo kale waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu soo dhoweeyey doorashadii dhowaan ka dhacday maamul goboleedka puntland ee lagu doortay madaxweynaha cusub isagoo madaxweynaha somalilan uu sheegay in somalilan ay mar walba soo dhoweynayso tallaabo kasta oo nabadgelyo oo ka dhacda mandaqada geeska afrika islamarkaasina waxa uu hambeliyey madaxweynaha cusub inuu noqdo mas-uul dhowra nabadgelyada iyo jaarnimada sida laga warqabo dhowaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaa ka dhacay isbedel siyaasadeed hogaankiisa waanu soo dhoweynaynaa isbedelka ku dhacay si nabadgelyeah waxaanu u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee puntland ee la doortay waxaanu ka rajeynaynaa mada u rajeynayna madaxweynaha cusub in nabadgelyada oo oo muhiim ah oo ah deganaanshaha gobolkan uu si weyn ka saari doono socdaalkan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu ugu ambabaxay waddankaasi etoobiya waxaa ku wehelinaya marwada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan marwa aamina xaji maxamuud jirde iyo xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha somalilan iyada oo ka hor intii aanay raacin diyaaradii khaaska ahayd ee ay usoo dirtay waddankaasi etoobiya ay salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan